subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxda dowladda iyo maamulada xubnaha ka ayaa ku fashilmay in natiijo waxgoola ay ka keenaan shirka ka socda iyo madaxweynaha oo dalbaday in la qabto shir kale hogaamiyaha maamulka jubbaland oo garabka helaya dalal shisheeye ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyaan waa shirka fashilka ku yimid ee lagu qabanayay dhowlsamareeb madaxweynaha dalka ayaa maanta hortegaya xildhibaanada baarlamanka soomaaliya iyadoo aan weli heshiis laga gaarin arrimaha doorashooyinka dalka hogaamiyaha jubbaland ayaa lagu eedeeyey inuu qorshaynayo waa inuu ku shaqeeyo amar ay siiyaan dowlada shisheeye maamulka gobolka gedo ayaa eedeyn kulul u jeediyey hogaamiyaasha maamulo jubbaland fariinna u diray madaxweyne axmed madoobe aqalka sare ayaa ka biyadiiday dalab dhowaan ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya abaabulka banaanbax ka dhanna hoggaanka jubbaland ayaa la filayaa in maanta ay ka dhacaan degmooyinka gobolka gedo dowlad goboleedka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixin doono waxa uu salka ku haya fashilka ku yimid shirka dhuusmareeb iyo hogaamiyaha jubbaland oo goordhow qaban doona shir jirayd iyo madaxweynaha maraykanka oo sheegay inay helay waa inay heleen wax wada qaybsiga dalka iyo weliba geeska afrika waa subaxnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha koowaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga ugu dooraroon iminkan iyagii oo fidsan aqalka sare ayaa ka biyadiiday dalab dhowaan uga yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyadoo goluhu baarlamanka federaalk soomaaliya uu soo saaray qoraal xildhibaanada lagu wargeliyey in maanta uu jiro kulan gaara oo xildhibaanada yeelan doonaan uuna hor imaan doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa arrintaasi war ka soo saaray guddoonka aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya qoraalkan ka soo baxay aqalka sare ee dowladda federaalk soomaaliya inuusan jirin kulan wadajira oo madaxweynuhu ka codsaday hogaamiyaha golaha aqalka sare si waafaqsan qodobka konton iyo toddobaad dastuurka kumeelgaarka waa qodobkiisa konton iyo sagaalaad ee xeesaadka golaha dhammaan senatarada qolaha aqalka sare ee baarlamanka federaalk soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa inuusan jirin kulan wadajira oo madaxweynuhu soo codsaday gudoomiyaha golaha aqalka sare si waafaqsan qodobka konton iyo toddobaad iyo weliba dastuurka kumeelgaarka qodobkiisa konton iyo sagaalaad ee xeerasaadka golaha sidaasi darteed ma jira kulan wadajira oo xubnaha labada aqal ee baarlamanka federaalk soomaaliya ay u balansayiin oo maanta oo taariikhda ku beegan tahay lixda febraayo ee sanadka laba kun labaatan iyo kow ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay golaha aqalka sare ee soomaaliya iyagoona sheegay inuusan jirin kulan wadajira uu madaxweyne farmaajo ka codsaday baarlamanka soomaaliya madaxda dowladda iyo maamulada xubnaha ka ayaa ku fashilmay in natiijo wax ku ool ay ka keenaan shirka ka socday dhuusamareeb iyo madaxweynaha oo dalbaday in la qabto shir kale dhinaca kale hogaamiyaha maamulka jubbaland oo garab ka helaya dalal shisheeye ayaa lagu eedeeyey inay ay ka dambeeyaan fashilka ku yimid shirka dhuusamareeb wararkii u dambeeyey shirkaasi faysal cabdi faarax ayaa qaada dhigay waxaa xalay soo gabagaboobay shirka wadatashiga ah ee ka soconayay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug shirkaasi oo u dhexeeyay madaxda dowladda federaalka ah dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaana shirkan looga tashanayay arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka dalka iyadoona shirkan laga dhursugayay inay kasoo baxaan arrimo badan oo ku saabsan aayaha dalka iyadoona shirkan uu kusoo dhammaaday natiijo la-aan shirka ayaa waxaa ka qeybgalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare rooble mas-uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin madaxda dowlad goboleedyada galmudug koonfur galbeed hirshabeelle jubbaland puntland iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir shirka ayaa waxaa intiisa badan looga hadlayay xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka iyadoona shirka uu socday muddo saddex cisho ah ayaa waxa uu kusoo dhammaaday fashil iyo wax ka yar miisaaniyadda shirkani laga filayay inay kasoo baxaan shirka wadatashiga ah ee u dhexeeya madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada intii uu socday ayaa waxaa la sheegay in la sameeyey wadahadal isu tanaasul iyo isu soo dhowaanshiyo badan iyadoona qodobada qaar la isku mari waayey waxyaabaha shirkan fashiliyey ayaa waxaa la sheegay in ay ka mid yihiin arrinta gobolka gedo oo maamulka jubbaland ay diidmo badan ka sameysay islamarkaana ay su-aalo dhowr ah iyo sidoo kale ay markaasi hordhigtay madaxda dowladda taasi oo dowladda u cuntami weyday wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu shirku soo dhammaaday islamarkaasna shirkii u dhexeeyey madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada uu kusoo gabagaboobay magaalada dhuusamareeb wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya cusmaan abuukar dubbe ayaa waxa uu intaasi ku daray in shirka madaxda dowladda ay tanaasul fara badan ka sameysay islamarkaana talaasulada qodobo dhowr ah oo fara badan ay dowladdu ka tanaasushay oo la hordhigay islamarkaana shirka looga hadlayay arrimo badan sida xalinta uh, gobolka ama gobolada waqooyi oo madaxda dowladdu ay markaasi tanaasul ka sameeyeen islamarkaana uu sheegay in cabdi xaashi cabdilaahi ay afar kursi dowladdu u ogolaatay waxaa kaloo uu sheegay in madaxda dowladdu ay tanaasul ka sameeyeen arinta guddiga doorashada ee dowladda taasi oo lagu eedeeyey islamarkaana khilaaf xoogan uu ka taagnaa waxaana lagu eedeynayay in shaqaale rayid ah iyo sidoo kale shaqaale ka tirsan dowladda ay ku jiraan waxaana dowladdu ay ogolaatay in iska isbedel iyo lagu sameeyo guddiga doorashada balse waxa uu sheegay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cusmaan abuukar dube in arinta gobolka gedo la isku mari waayey islamarkaana dowladdu ay ka sameysay tanaasul fara badan waxaana uu sheegay maamulka jubbaland in ay ku dhegtay islamarkaana ay ka sameysay dhaga adeeg fara badan waxaana uu sheegay in maamulka jubbaland ay soo jeediyeen in maamul cusub laga sameeyo taasina ay cuntami weysay dowladda federaalk soomaaliya in maamul cusub loo sameeyo gobolka gado iyadoo ay jiraan colaado iyo sidoo kale dagaalo fara badan
madaxda xukuumadda federaalk soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba waxa ay ogolaadeen in ciddii wax ka qabta guddiyada doorashooyinku ay u fulan tahay oo ay keeni karaan oo ay odhan karaan xafiiska ra-iisul wasaaraha oo qaabilsan guddiyada xubintan waxaanu ku eedaynaynaa waxaa iyo waxa ama waxaahana lagaga bedelo ama waxaasaanu aaminsannahay taasoo laysla qaatay xafiiska ra-iisul wasaaruhu arrintaa inuu maamulo ciddii xubin komishane wax ka soo noqdaanna wax la turxaan saaro oo wax laga qabto iyadoo aan gar loogu lahayn oo aanay heshiiskii hore ku jirin haddana xukuumaddu waxay aqbashay qofkii komishana ee laga keeno cabasho ama dhexdhexaadnimadiisa laga keeno su-aal inuu ciidan yahay iyo inuu shaqaale yahay in xafiiska ra-iisul wasaaraha ay keenaan qodobka labaad wuxuu ahaa ee aad looga dooday arrinta gobolka gedow sidaad la wada socotaan sidii ay doorashadii jubbaland u dhacday ilaa hadda stateka jubbaland khilaafkiisu marna ma demin turxaamihii iyo turunturooyinkii iyo isdiidooyinkii ka dhashay doorashadii jubbaland ilaa hadda waa ta saamaysay gobolladii maamul goboleedka jubbaland arrinta godo waxay qayb ka ahayd khilaafaadkaa shacabkii ku noolaa jubbaland ay ku qaybsameen doorashadaas waxaa la soo jeediyey xukuumadduna ay aqbashay dhexdhexaadiyaashana ay ku taliyeen kow in la sameeyo intaan maamul la samaynin dusha laga keeno in dib u heshiisiin la sameeyo arrintaa maamulka jubbaland may garwaaqsanin in dib u heshiisiin la sameeyo waxaa la soo jeediyey in doorashada ay maamulaan degmada garbahaar ay tagaan ciidamo buliisa oo ka socda nabad ilaalinta amisom taana way diideen maamulka jubbaland waxaa la soo jeediyey guddi xaqiiqa raadina in la diro oo loo diro gobolka gadow iyo garbahaarey guddidaasoo ka socota maamul goboleedyada wasiiradooda arrimaha gudaha si ay u soo ogaadaan mushkiladda statekan jubbaland inta ay qodan tahay magaalooyinka o dhanna ay tagaan arrintaana way diideen hogaankii jubbaland intaas markii laysla afgaran waayey waxay noqotay meel looga gudbo in la waayey waxaa aad loo tuhunsan yahay in arrintu ay dhaafsiisan tahay inta inoo muuqata ooda shisheeyana ay dabada ka riixayaan arrintani inaanay si fudud u dhammaanin kana hor taagan yihiin inay doorashadu u dhacdo si nabad ah oo isla wada ogola arrintaa runtii dowladdu dadaal walba way ka gashay sidii gobolka gado doorashadiisu ay ula mid noqon lahayd isteedyada kale laakiin waxay ku adkaysteen maamulka jubbaland in iyadoo aan dib heshiisiin la samayn iyadoo hadda dagaalla ka dhaceen toban maalmood ka hor iyadoo xaaladdu aanay deganayn oo ay doorashadii hore ku qaybsameen inay hadda maamul geeyaan arrintaana waxay dowladdu u aragtay inay keenayso iska horumaad cusub oo isku dirta shacabka soomaaliyeed islamarkaana aan suurtagal ahayn sida uuga mid yahay gobolka gadow jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa gobol walbana xukuumaddu u danaynaysaa oo uuga mid yahay wixii duruufa iyo shacabka dareenkooda ka jirana ay waajib tahay in laga jawaabo sababtahay lama rabo wax hadhowto mushkilad keenaya intaas oo wax in guddi la diro in ciidamo dhexdhexaada la diro iyo in dib u heshiisiin la sameeyo saddexdaas soo jineedba way shaqayn waaye
dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cusmaan abukar dube oo hadalkii sii watay islamarkaana ka hadlayay shirkii kusoo dhammaaday magaalada dhuusamareeb u dhexeeyay madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku baaqay in mar kale shir ay isugu yimaadaan kaasi oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka
inaan ku wargeliyo shirkii oo dowladdu tanaasul walba ka samaysay hadday gada tahay hadday somalilan tahay iyo hadday guddiyada doorashada tahayba in walaalihii qaar ka midihii ay nala fahmi waayeen oo ay nala garan waayeen in doorashadana si doorashada loo dardargeliyo in qodobadan aanu isla meel dhigno qodobadaa aan idiin sheegay saddexdaa qodob layslama meel dhigin marka laga reebo qodobka koowaad ee guddiga doorashooyinka oo dowladdu furtay xafiiska baraaministarkuna uu diyaaru yahay inuu wax ka qabto labadii qodob ee kale sidii bay u taagan yihiin sidaa darteed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu ku taliyey maadaama la sugayo fadhigii wadajirka ahaa ee labada aqal berrito oo sabti ah oo bishaba lix tahay in shir dambe la ysugu soo noqo maadaama aan la baajin karin shirka weyn ee labada aqal isugu imanayaan ee dastuuriga ah ee sofranka ah ee madax bannaanida dalka ah in la ysugu soo noqdo shir dambe oo muddadiisa iyo madashiisa ee lasoo sheegi doono si wadahadalladu ay halkaa uga sii socdaan laakiin waxaa muhiim ah mar walba in dadweynaha lagu wargeliyo halka wax marayaan iyo xaal siduu noqday runtii dowladdu waxay muujisay dabac waxay muujisay tanaasul waxay muujisay odaytinimo iyo geed fadhinimo waxaa jira nin walaalkaaya oo sabirka iyo deeqsinimada ku raadiya sadbursiiyo marka walaalkii u sabro ee uu deeqsina u yahay isidhaahda ka badi oo ka kordhi oo sadbursiiyo ku raadi taasina ma shaqayso ugu dambayn waxaan u mahad celinayaa dhammaan dowladihii
si kastaba haatee hadalka wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu kusoo aadaya iyadoo xalay uu soo gabagaboobay shirka wadatashiga dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyadii gobolka banaadir uu magaalada dhuusamareeb kusoo gabagaboobay islamarkaana dowladdu ay ku fashilantay in qodobo wax ku oola ay kasoo saarto shirkaasi waxaana shirkani uu ahaa mid la filayay islamarkaana laga dhuursugayaan arrimo dhowra oo kamid ah inuu go-aamiyo aayaha doorashada la filayo in horaanta sanadan la filayo inay dal ka dhacdo uu markaasi markaa uu go-aamiyo shirkan iyadoona madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada ay muddo saddex cisho ah markaasi shirkani uu ahaa kuwo gooni gooni iyo sidoo kale shir markaasi ay ku qaadanayeen magaalada dhuusamareeb waxaana shirku uu ahaa mid looga hadlayay xalinta xalinta arrimaha khilaafaadka doorashooyinka dalka ka dhacaya iyadoona la sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay samaysay tanaasul fara badan isla markaasna arrimaha qaar la isku mari islamarkaana ay keentay in shirka markaasi uu kusoo dhammaado fashil iyo natiijo la-aan iyadoona madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay markaasi ku baaqeen in mar kale shir la isugu yimaado islamarkaana laga wada hadlo arrimaha doorashooyinka dalka la filayo in ay ka dhacaan iyadoona sidoo kale lagu sheegay in maamulka jubbaland ay ka mid ahayd waxyaabihii fashiliyey shirkii ka dhacay magaalada dhuusamareeb aada buu mahadsan yahay faysal cabdi farax maamulka gobolka gado ayaa eedeyn kulul u jeediyey hogaamiyaha maamulka jubbaland xilli hogaamiyahaasi lagu eedeeyay inuu ka shaqeeyo ku shaqeeyana amar ay siiyaan dowlada shisheeye la taliyaha maamulka gobolka gado maxamed cabdilaahi kooshin oo la hadlay idaacadda simbaax ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu marka hore eedeyn usoo jeediyey hogaamiyaha maamulka jubbaland isagoo siiyey inuu ku shaqeynayo amar la siiyo ay siiyaana dowlada shisheeye weliba midooda murshaxiinta iyo weliba dad dowlada dhexe mucaaradku ah
waxaa keliya uga duwan yahay ay tahay dadka gobolkan ku nool in ay diideen in xoog iyo sharci darro lagu maamulo inay ka hor yimaadeen sanadkii hore agoosto isdoorashadii uu samaystay axmed mireere oo sharci darra ay u arkeen in dadkan ay aaminsan yihiin jubbaland mid ah oo la wada leeyahay oo ku timaada rabitaan shacab oo ku timaada wadar ogol oo ku timaada heshiis dhab ah laakiin dadkan aysan ogolayn axmed inuu yidhaahdo xoog baan idinku xukumayaa iyo cabsi baan idinku xukumayaa marka garbaharag oo hadda dooda ugu badan la leeyahay way ka taagan tahay axmed toddobadii sano sideedii sano oo uu hogaaminayo maamulka jubbaland weligiis ma tegin ciidan iyo system uu leeyahayna runtii kuma shaqayn guud ahaanta gobolka weligiis sideedaas sano ama sagaalkaas sano oo jubbaland magaca ku shaqaysanaya axmed midobe hal mar ba wuxuu yimid degmada beelay waxa weeye gobolka intiisa kale weligiis ma tegin dan kama lahayn iskuulo umuusa dhisin caafimaadka iyo adeega gobolkan kamuusa shaqeyn siyaasada gobolka in la hormariyo kamuusa shaqeyn waxaa weye waxaan dhibaato iyo colaad ahayn dadka in la kala qaybiyo iyo dhibaato iyo haweerdaano ahayn waxa weeye u geystay axmed runtii ma jirto dadkuna waxay runtii ay diideen sharci daradaas iyo dhibaatadaas xoogan oo uu ku hayo saddexda gobol ee jubbaland ay ka kooban tahay
dhinaca kale isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in haddii axmed madoobe iyo weliba dowladda dhexe ee soomaaliya ay dhacdaba in ay ka shiraan aninta gobolka gado aysan aqbali doonin waxa uu sheegay in axmed madoobe gobolka gado soo ag fadhiista kana hadlo aayaha dalkii weliba arrimaha ku saabsan gobolka gado khilaaf xoogan ka taagan yahay
axmed waxa uu raadinaya had jeer walaagaa wax sharci darro ah meel uusan weligiis tegin oo uusan maamulin oo uusan ka arrimin oo uusan ka shaqaynin oo dadka halkaas ku nool uusan kasban ayuu wuxuu leeyahay si xoogaha loogu soo wareejiyo si aan kuraastooda u maamusho oo aan kuraastaas ay noqdaan kuraas aan xamar waxa weeye haddii alla kuu ran yahay electionka ka dhacayo aan dagaal siyaasadda ugu galo nooma muuqato axmed inuu ajenda soomaaliyeed uu ka shaqeynayo waa mid kenya ku furan caasimadiisu muqdisho maahan caasimadiisu waa nairobi marka soomaaliyana maanta waxaa aada iyo aada nasiib darro u ah labaatan milyan oo soomaaliya masiirkoodii iyo mustaqbalkoodii axmed madobe oo shaksi ah oo taariikhdiisa la yaqaan in masiirka ummaddu ay u xanaan tahay ama loo cakiran yahay ama ama ama axmed ukarigiis caqabad uu ku noqdo oo indhaha laga laga wada daawado culimo iyo caamada runtii waa nasiib darro waxay ahayd ninkaan oo kale in ummadda laga qabto gacanbara laga qabto cadaaladda laga geeyo waxaa weeye ninkaan dambeele weeye dhib badan buuna ummadda soomaaliya u geystay madalan may may may sooleeyana waa walaal axmed fiiri axmed mineere dadka gobolka gabo iyo guud ahaanba jubbalandba rabitaan dadkaas iyo is-ogol iyo heshiis buu ku xukumi karaa oo ay madaxweyne ugu aqoonsan karaan maahane wadahadal isaga iyo dowladda dhex maray xataa dadkaan dad yeelaya ma ah dadkaan dad sharci darro yeelaya ma ah dadkaan kuraastaan hadda laisku haysto oo doorashada qabaa'il baa iskale ama kismaayo ha geystaan ama boo'ala ha geystaan ama baydhaba ha geystaan ama muqdisho ha geystaan kuraastan qabiil baa iskale
si kastaba dhowaanna waxaa la filayaa saacadaha soo aadan in axmed maxamed islaam axmed madoobe oo shir jaraa'id ku qabto magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug isaguna ka hadli doono isfahan waaga soo kala dhexgalaya isagii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana gobolka gado iyo weliba mas-uuliyiinta gobolka gado ay duulaan ka yihiin in uu maamulo axmed maxamed islaam axmed madoobe xilli maanta magaalooyinka waaweyn ee doolow luuq garbahaare balax xaawo iyo weliba degmada baardheere ee gobolka gado la filayaa in ay socdaan abaabulo dibaadbaxyo ka dhan ah maamulka jubbaland kuwaasoo la sheegay inaysan karwaaqsan doonin inaysan aqbali doonin in hogaanka u hayo axmed maxamed islaam axmed madoobe isagoona iyagoona sheegay inuu doonayo inuu afduubto kuraasta maamulka jubbaland oo la sheegay in garbaharey lagu qaban doono banaanbaxyadan ayaa saakay maamulka gobolka gado aan la xiriirna waxay noo sheegay inay socdaan dadaalo lagu waa lagu waa lagu wado in banaanbaxan uu ka dhaco maamo magaalooyinka waaweyn ee gobolka gado gudoomiyaha gobolka gado oo idaacadda simbe ee muqdisho si hoose ula hadlay ayaa waxa uu sheegay in haatan ay wadaan abaabul banaanbaxyo ka dhana maamulka jubbaland kaasoo la filaya maanta inay ka dhacaan magaalooyinka waaweyn ee gobolka gado ay ugu horeyso magaalada balaxaawo oo dhowaan ay ka dhacayeen dagaalo geystay khasaare kala duwan oo isugu jira mid dhimasho iyo dhaawac guud ahaan waan intaa dhegeystayaal warkiisa waxa aad kala socoteen raadiyaha simboorka waxaa soo saaray halkaan idinkala socodsiinaya anigoo anas maxamed soomaa alfa farsameynaya cidda warkaygu seegdi waxaa uga daalcan karaan simban iyo isnabadgelya
اهلا وسهلا سهلا warniyo goormaa timid dibidaan ba kugu ogaayo انا شليا امي shal maa timid Ah.
alxamdulilah مرقى حالي راديا دار haye وحالي مقلع سيمبا وقريجها سيمبا سيمبا ذا محبنية idaacad buu waaye siinba aliira magaceeda سيمبا اللي واحد saca codkeeda laga ka saaweyninka sasa simba nakuja raadiyo simba waa idaacad islaamkii ummadaas u dhexayso ujeeddada guud iyo abbaartay ku shaqaysana waa astaan nabadeed radio simba ambaqaadka hawsha bulshada ay u adeegtaa waa aslaax qarameed oo akhbaaraadka